aada baad umahadsantay ismaaciil walaal maanta waxaa jaamacadda magaalada ku taala wadankan kambaale ee makerel university la yidhaahdo ka qalin jebiyey arday tiradoodu tahay saddex iyo toban kun saddex boqol iyo shan iyo konton arday waan gartay ardayda xaddigaa la eg wax soomaali ahim ku jireen ha walaal waxaa ku jiray wax soomaaliya lix arday lixdaas arday oo markaas shan kamida ay barteen dhakhtarnimada xanaanada xoolaha halka ay arday kalena uu masters ahaa programs marka shantaa arday ee bartay ayaan anigu maanta markaa ku jiray inta aynaan u gelin bal ardaydiinan qalin jibisa nooca ahaydeen ardaydaa dhowr iyo tobanka kun ah ee aada iigu sheegtay ilaa saddex iyo toban kun inay gaadhayaan ma shahaadada bacular degree iyo master degree bay labadaa shahaaday wada qaadanayeen mise master degree bay ku koobnaayeen maya walaal waxay kasoo bilaabmaysay b h d bay kasoo bilaabmayso arday b h d baa ku jirtay waxa ay markaas ku jira arday masters programs ku jiray waxaa ku jiray degree iyo weliba diploma weliba diblomadaas waxaa kamid ahaa arday tiro boqo toddobaatan ka badan oo kasoo baxay dugsiga xanaanada xoolaha ee sheekh oo laakiin meesha aan joogin laakiin magacyadooda laga yeedhiyey oo ka baxay ka qaatay shahaadada marka jaamacadda makerere ardaydaasina soomaali bay dabcan ahaayeen
ardadaasna soomaali bay ahaayeen laakiin kumay dhigan waxbarashadooda uganda waxay waxbarashadooda ku qaateen dugsiga xanaanada xoolaha ee magaalada sheekh ku yaala ee ay maamushay urur goboleedka igad idinka yaa meesha idin keenay waa su-aal wanaagsan walaal waxaana keenay annaga ilaahay haka jisaay siiye injineer maxbuub macalin injineer oo ah e s xogeyaha guud ee igad marka annaga igad baana keentay oo markaa sponsor garaysay dhaqaalahayaga dhammaantii wax kasta oo ku baxay scholarshipskayga iyagaana keenay halkan oo maaragtay na taakuleeyey waxaa qeyb muhiima ka qaadatay iskuolka laftiisa iyo hay-adda teranova marka idinka xaggeen laydinka soo qaatay annaga waxaana laga soo qaatay dugsiga la yidhaahdo igad sheekh technical veterinary school halkaasoo aanu ku dhamaysanay markii koowaad shahaadada dibloomada kadib markii aanu dibloomada ka dhamaysanay ayaa nala shaqo geliyey qolooyinkii ugu sarsareeyey halkaas ayaan markaa ku helnay scholarships inaanu digrigeygii kasoo dhamaysano jaamacadda makereri taasoo ilaahay ka jisaaysiiye injineer maxbuub macalin uu maaragtay noo fududeeyey oona na kaakuleeyey iyo uged marka iskuolkan sheekh ku yaala somaliland dabcan gacanta waxaa ku haysa urur goboleedka igad markaad kasoo baxdeen xaggee u shaqayseen waxaan ognahay dad kala duwan oo meelo kala duwan ka yimaada oo deegaanada afka soomaaliga laga hadloo dhan baa dugsiga wax ka barta inamadayda qalin jabinaya laftoodu somaliland keliya kama soo jeedaan laakiin meelo kala duwan oo xitaa ay ku jirto mandera iyo north eastern kenya ayay ka yimaadeen oo meelo kala duwan bay ka yimaadeen taas waa mid ta kale markii aanu qalin jebinay annagu waxaanu dhamaynay waxbarashada ogost sanadkii t sanadkii lasoo dhaafay markaanu dhamaynay waxa dib noo qaadatay iskuolka laftiisa oo aanu hadda u shaqayno oo aan ardaydii waxbarayno iminkana graduationkii xafladiisa ayaan halkan u nimi si aan uga qayb qaadano dugsigaasaan dib uga hawlgelaynaa taa lafteeda shaqada waxa aada iyo aada uga qayb qaatay urur goboleedka igad oo shaqada markiiba noo fududeeyey inaanu shaqada bilowno iyo hay-adda teranova iyaduna qayb maaragtay ka iskuolka oo haysa si kooban haddaan ku weydiiyo bal dareenkaaga gribaad xilligan dhamaysay oo ku saabsan maado inta badan baahi badan gudaha looga qabo laakiin aan dadka soomaaliyeed inta badan aanay ku dhiiran inay bartaan bal dareenkaaga run ahaantii dareenkaygu aada buu ukacsan yahay aada iyo aad baan u faraxsanahay boqolkiiba boqol baan ufaraxsano maanta dee waxaan isleeyahay ugu yaraan waxbaad gaadhay waxaan soo bilaabay inaan dhigriga aan qaato xanaanada xoolaha labadii kun iyo lixdii markaad eegto ilaa waktiga oo markii hore saddex sana aan sheekh ku qaadanay dabadeetana aan muddo shaqaynay dabeeta saddex sana iyo dheeraad kalena aan makareri aan wax ku dhiganaynay rafaad badan iyo tacab fara badan oo ilaahayna noo fududeeyay ayaa naga galay marka maanta in ilaahay noo dhameeyo guul noogu dhameeyo oo weliba kaalmo fiican aanu ka galnay galaaskayaga runtii oo soomaalida lagu majeeranayo waxay noo tahay annaga farxad bay noo tahay waalidkii maaragtay nagu tabcay farxad bay utahay injineer maxbuub iyo urur goboleedka igadna waxay ku faani karaan ayay u tahay oo maanta runtii ayaa iyagoo laftooda aada iyo aada ugu faraxsan yihiin